dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna oo aad xiliyadan oo kale hawada inaga dhegeysan jirteen anigoo ah cabdi maxamed waxaan idin leeyahay dhegeysi suuban waxaad barnaamijyadeen maanta ku maqli doontaan heesa iyo waxbarasho caafimaad iyo nolosha qoyska haddii aad qabto wax su'aalaha fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa radio somaly at yahu t com mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly at yahu dt com
Thank you.
haddaba anagoo rabno in aan casharo kale kasoo diyaarino siyaabaha jibida maanta iyo dunidu loogu dabargeynayo iyo siyaabaha loola dagaalamayo iyo noocyada tibi ay jirto casharada dambe aan rabno in aan kusoo qaadano haddana waxaa loo baahan yahay in aan kusoo gabagabeyno casharkeena siyaabaha tbda loo daaweyn karo daaweynta keliya tbdu ma aha in qofkii daawo keliya la siiyo daawo keliya maaha maxaa yeelay daaweyntu waxaa ugu horeyso qofka xadidida in la xadido la karantiilo oo laga ilaaliyo meelaha oo cudurku uu mataqaanaa gaari karayo maxaa yeelay bulshadu uma baahna in xiriir la sameyso cudurkanit maxaa yeelay dadan waxba ogeyn ayaa qofka bani-aadanku mataqaanaa qaadsiin kara cudurku uu bulshadu intu iska dhexgalo maqaayadaha iska fadhiisto ku salaamo mataqaanaa meelaa ku sheekeysanaysid iska sheekeysto marka waxaa loo baahanya qof bani-aadanku in uu la socdo hadba dhibaatada cudurka uu sii yeelan karo haddii uu bulshada qaado kan wax daaweynaya iyo kan la daaweynaya iyo bulshadaba intaba waxay u baahan yihiin mataqaana taxadar ayaa loo baahan yahay marka labaad qofka bani-aadamku haddii cudurkii ku dhaco oo cudurkii qofka hayo waa in la helaa cudurkii see loo helaa marka cudurkii cudurkii waxaa loo helayaa in dhiig la qaado in cantoof la qaado in la sameeyo raajo in la sameeyo intaba mataqaana iyo in la qaado waa dhacaan intaas ite cudurka ayaa lagu helaya marka labaad cudurka qofka bani-aadamku waxaa weeye in la siinasiino meeshuu ku nasan lahaa uu joogi lahaa isolation waa in loo sameeyaa oo qofkii uu noqdaa qof lagu hen karo meel in lagu hen karo haddii la dhaho guryaha lagu daaweynaya cudurkii dadku si easy ayaa laga yaaba ugu fudo laakiin isbitaalku waa meel dadkii khibradda u lahaa narsaskii daawada waqtiga qaadan leed cuntada loo baahanya in la siiyo ka warqabkaagii wax walbo iyo xaaladaha kale ee sii dhalan karaa marka tiibadu kugu sii xumaanayso oo daawada naftigeeda u noqoto mid ay mataqaanaa ay caabiso marka qofka baniaadanku waxa u ran marka hore isbitaalka u ran markii labaad ama marka saddexaad waxaa weeye in qofka baniaadanku daawooyinka tibida lagula dagaalamo oo u qaataa sidii loogu talagalay maxaa yeelay antituberculosis chemotherapia waxaa weye daawada lagu daaweeyo cudur tibida ah siyaabo kala duwan ayaa lagu daaweeya marka daawooyin kala noocna waa jiran marka saddexaad marka afaraad waxaa weye tibidu qofka bini-aadanku waxaa la gaari karaysaa hel qalin ayay qaadi karaysaa sambabkiyaa la qali karaya oo waxaa laga soo qaadaya dhacaamo badana lagasoo mataqaana meeshii laga soo qubaya keliyaha la qalaya waxaa la qalaya mataqaanaa meel alla meeshii kelidii ay daamaj ka gaadeen lafainodiskia la qalaya marka si looga hortago mataqaana cudurka inuu mataqaana sabab tibadu waxay ku dheci kartaa lafdhabartay ku ciri kartaa waxayna keeni karaysaa biraabalajiya wax la yalaado oo waxa qofka waa curyaamayan marka meelahaasoo dhan waxaa loo baahan yahay surgical ayaa loo baahan yahay oo waxa weeye lafdhabartii waa la qalaya dhacaanka meesha laga soo daadinaya keliyii dhacaanka laga soo daadinaya marka marka alla markii mataqaana qofka banaadamku taawadii looga waayo oo looga cali waayo marka maxaa yeelay xubnihii ayaa waxay sameeyeen isbedel ku dhacay marka isbedelkaasiti dhacaanka meeshii weli ku daahaya marka si aan dhacaanka meesha ugu daahin ama xubnihii aynu sii mataqaanaa dhibaatoobin ayaa qalliinka loo sameynaya marka waxaa weeye chemoterabiga marka lagu daaweynayo oo daawo ay tahay waxaa weeye kliniga la yirahdo refabisin refabisin waa kanini marka loogu talagalay in qofka bani-aadanka lagaga daaweeyo cudurka ama wax alla wixii disiis ah oo infectionkoodu xoogan yahay marka kaniniga waxaa jiro kalelo insonazid la yirahdo isagana sidoo kale thambithol ayaa jiro kanini streptomizin oo cirbad ayaa jirto marka waxaa jirto pyrazin nimin marka intaasite waxaa loo baahan yahay in mataqaana la qaato waqtiga quraacda ka horeyso marka waxaa loo baahan yahay in qofka bani-aadanka ama waqtiga uu raashinka cunay marka waxaa loo baahan yahay in qofka bani-aadanka uu la socdo sideedaba intaasoo daawad markaa qaadanaysid ciyaalka kaniiniga ribabasinka la yirahdo waxaa waa toban ilaa labaatan miligram oo culiskiisa lagu dhuftay adaltska waa afar boqol iyo konton miligram konton kilogram marka uu yahay culiskiisa marka marka qaarkoodna waxaa lasiin karaa wiidhka ka badna konton lix boqoloo miligram yaa lasiin insulinsid acid ee kliniga la yirahdana caruurta ala waxaa la siiyaa saddex miligram kilogramka culiskiisa ayoo soo loo fiirinaya adaltska waxaa la siinayaa laba boqol ilaa saddex boqoloo miligram
meel kasta oo galiili ka tirsan oo uu ciise tegey dad badan ayaa ku soo ururay dadku waxay aad ugu heelanaayeen inay arkaan macallinka naxariista badan oo ay akhbaaradiisa awoodda le maqlaan waxaan idinku leeyahay waxba noloshiina ha uga fakerina wixii aad cuni lahaydeen ama waxa aad gashan lahaydeen noloshuna waa ka qiimo badan tahay cuntada jidhkuna waa ka qiimo badan yahay dharka bal eega hadda wax ma beertaan oo ma goostaan oo ma lahan kayd ama bakaar weliba ilaah ayaa quudiya intee in laeg baad ka qiimo badan tihiin shimbirahaas laakiinse runtii waa inaan nafteeda ka taxadarno midkiinaba intuu walwalo wax ku dari kara cimrigiisa haddaydan samayn karin sheega sidan u yar maxayd ugu walwalaysaan waxaa kale
noo sheeg wax kale
u fiirsada ubaxyada siday u koraan ma shaqeeyaan waxna ma tushaan weliba sulaymaan oo wata ammaantiisa uma quruxsanayn mid iyaga ka mid ah haddii ilaah dhar hubiye cawska duurka maanta kaasoo barrina lagu tuurayo dab intee in ka badan buu hubaa inuu dhar idin siiyo idinka iimaanka yaru iimaankayaga noo siyaadi haddii aad leedihiin iimaan kharda la-eg waxaad ku odhan kartaan geedkan sukumika ah tag oo badda ku dhex tallaalan oo wuu idin addeeci doonaa
inkastoo ay waxbariddiisii canaanatay dadka waaweyn haddana dabeecaddiisii deggeneed waxay soo jiidatay carruurta hoobtiisa ayay fadhiisan jireen iyagoo dhegaysanaya jirrabaadyada dembiga waa la hubaa inay imanayaan laakiin hoog waxaa le kan ay ku imanayaan waxaa isaga u dhaami lahayd inta qoorta dhagax lagaga xidho in badda bartankeeda lagu tuuro inta uu mid ka mida kuwan yaryar dembi ku sababi lahaa wejiye waxiise weyne ka muuqdo ayaa isaga daawan jiray oo si taxaddar leh u dhegaysan jiray inkastoo aanay aad u fahmayn waxa uu lahaa sidee bay u eg tahay boqortooyda ilaah waxay u eg tahay sidan nin baa qaadaya iniin khardala oo wuxuu ku beerayaa beertiisa abuurkii baa weynaanaya oo noqonaya geed oo shimbiraha ayaa buulal ka samaysanaya laamihiisa haggay middan ka ahaan doontaa boqortooyada ilaah boqortooyada ilaah uma timaado habkan loo arkayo ninna ma odhan doono fiiri waa taas ama waa tan waayo boqortooyada ilaah waa idin dhex taal wakhti ayaa iman doona aad idinku dooni doontaan inaad aragtaan wiilka aadanaha laakiin maad arki doontaan sida uu hilaacu uga ifacerka gees ilaa gees ayaa ay ahaan doontaa wiilka aadanaha maalintiisa laakiin marka hore waa in uu in badan silcaa oo ay diidaan dadka maanta jooga subax ayaa ciise iyo xertiisii oo isu diyaarinaya inay baxaan waxaa ka soo daba orday nin madax ka ah sunno gog ama macbud meeshaas ku yiil dabadeedna ciise hortiisii ayuu jilba joogsaday ninkani wuxuu doonayay inuu ogaado sidii uu weligiis ilaah ula noolaan lahaa markuu dhinto kadib macallin wanaagsan maxaan sameeyaa anigu si aan u helo nolosha weligeed ah
maxaad wanaagsanoo ii leedahay ma jirto cid wanaagsan ilaah mooye adigu waa taqaana awaamirta ha sinaysan cid ha dilin oo qofna been ha ku ashtakayn ixtiraam aabbaha iyo hooyada ilaa yaraantaydii anigu waan soo addeecayay dhammaan awaamiirta
waxaa weli kuu haray hal shay oo lagaa rabo samaynteeda waa inaad bixisaa waxaad haysato oo masaakiinta siiso oo maal baad ku yeelanaysaa jannada haddaba kaalay oo isoo raac
ninkii maalqabeenka ahaa isagoo hoos u jeeda oo murugaysan ayuu tegey ciise wuu fiirinayey markuu tegey dabadeedna xertiisii ayuu ku jeestay oo ku yidhi
sidee bay ugu adag tahay in nin taajirihii soo galo boqortooyada ilaah in nin taajirihii soo galo boqortooyada jannada waxaa ka sahlan in owr maro cirba duleelkeed
ayaa dabadeed badbaadi karaa
waxaan dadka u suurtoobaynin waa u suurtoobaan ilaah
rabbiyow na badbaadi annaga rabbiga ammaana waxbaraddiisii khaaska ahayd ee ilaah ku saabsanayd iyo naxariistii uu muujiyey kuwo badan oo ay bulshadu dayrisay daraaddood ciise dad badan ayaa u iman jiray meel kastoo uu tagaba maalin isaga iyo xertiisii waxay soo galeen magaalo yar nin indhala ayaana jidka dhinaciisa fadhiyey
haye waa maxay wax dhacaya maxaa socda
ciisihii reer nasaareed ayaa halkan maraya
ciisow adiga ina daa'uudow ii naxariiso aniga
maxaad iga rabtaa inaan kuu qabto
waxaan rabaa inaan wax arko
oo wax arag iimaankaaga ayaa ku bogsiiyey e waan arki karaa waan arki karaa waan arki karaa
haddii aad qabto wax su'aalaha fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa radio somaly at yahu t com mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly at yahu t com barnaamijyadeena maanta waa naga intaas Thank